bismillaahi anigu waan cismaan maxamed cigaal awalan raadiyow daljir mas-uuliintiisa iyo shaqaalihiisaba waan u mahad celinayaa mahadcelin kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo aniga magacayga oo cismaan maxamed cigaal ah ayaa niman baraxley jooga waxay u isticmaaleen waxay maamul ku tilmaameen xildhibaano wax ay ku tilmaameen oo ay qorteen bay magacayga ku dareen waxaan bulshada soomaaliyeed reer galmudug degmada caabadu waa beesha sida intaba u cadaynayaa intaadan baaqagaas aada jeedin dadkaas aad tiri magacaygay ka been sheegeen waa kuwama dadkaas magacayga ka been sheegay waxaa ka mida sheekh ibraahim sheekh xasan guureeye xusaan cali faray nin la yidhaahdo oo guddiga xaas magacowday qayb ka ah kollay damcan kuwa kale oo soomaaliyeed oo xaas ka mid yahay magacayga inaanay aqoon baan u malaynayaa marka waxaan anigu rabaa maadaama magacaygii bulshada baraha bulshada la geliyey oo la faafiyey inaan anigu ka hadlo aragtida aan ka qabo iyo sida dhabta ah oo waxu jiraan qayb kami ihin nimankaas maamulka ay ku magacaabeen inay samaynayaan waayahay wax xiriira ma kala samaysay inkastoo warqadan kol hore ay soo baxday oo maalmo laga joogo wax xiriira ma kala samaysay maadaama magacaagu ku xusnaa warqada ama xildhibaanada liiska garabka xaaf
waa kala sameeyey waa kaa tiraynaabay igu yidhaahdeen codsi dheer kadib markii hore waxay isku dayeen inaan hawshaas kala shaqeeyo ay igu qanciyaan markii aan ka diiday waa kaa tiraynaabay yidhaahdeen taasna midaan ku qancin kara maanay noqon waayo magacaygii bayaan buu ku soo baxay haddaysan ayagu bayaan ay uga saarahayaan bulshada aysan u jeedin anaa xaq waxaan u leeyahay marka inaan bulshada aragtidayda dhabta a siiyo iyo waxa aan ka qabo arrintaas waxaan caddaynayaa marka arrintaas inaanan qayb ka ahayn magacayga aanan qorin layga hibaysan aniguna sida dhabta a siyaasi maahay dhaqan baan ahay mana u malaynayo hadda qofkii xanaaqaa inuu dawlad ka dhisan karo dadkana wuxuu qabo uu ka magacaaban karo laakiin adiga waad la socotaa xaaf waa madaxweynaha galmudug waana isku dhacsan yihiin dowladda dhexe ee soomaaliya marka miyaysan u muuqan laftirkaagu in aad ka mid ahayd beelihii weliba cabashooyinka ka qabay sida loo wado galmudugta wallaahi midda koowaad walaalow xaaf madaxweyne mar loo doortay waa jirta laakiin madaxweynenimadu ma ahan sidaad jeceshahay madaxweynenimadu ma aha inaan xilku kaa dhammaanayn xaaf muddaxileedkiisii waa dhammaaday markii koowaad markii labaadna isagaa wuxuu qoray waraaq uu ku cadaynayay inuu xilkii ku wareejiyay dowladda federaalka soomaaliya wasiirka arrimaha gudaha afriye si uu maamul ugu soo dhisay galmudug isaguna uu iska nasanayo muddo ayuu raalli ku ahaa wasiirkuu hawsha wada ayuu wuxuu yimid dhuusamareeb shacabka wax loo dhisayay iyo siyaasiyiinta aan markaas xilka ahayn buu ka mid ahaa markii baarlamaanka la doortay sunno iyo dowladdiisa afgarteen beelihii loo yeeray eexayaashii la xareeyey haddii doon shaksiga ka dhex arki waaye may ahayn inuu sharaftiisa ku ciyaaro waaya ugu dambayntii maxaad ugu baaqaysaa dadka ku dhegeysanaya iyo garabka aada sheegtay in ay magacooda kugu xuseen dadka i dhegaysanaya dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa horta qof kastaa inuu wax u tabayo iyo wax ka maqan labadaba inuu ka horumariyo danka guud oo soomaaliya isfahamkiiyo nabadda iyo wax wada dhisasho wada tashasho iyo sanir kow lambar laba garabkaas waxaan ugu baaqayaa xilli ku habboon lana taageersanaa xilkoodii way soo qabteen yaysan gaarsiinin xilli bulshadu nacda iyagana karaamadu ka dhunto ha ogolaadeen hana u tanasuleen shacabka ha ka daayeen sida aan wanaagsanayn oo danta shaksiga ah oo ay doonayaan inay waxu sameeyaan ayagana intaasaan ugu baaqayaa